waxaa saro ka xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo kalluunka suuqyada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sarukacaan ayaa lagu sabeeyey hoosudhac ku yimid kalluumaysiga badda sababa la xiriira xilli roobaadka iyo dabaylo xoogan oo saameyn ku yeesha badda taasoo ay keentay in kalluumaysatadu ay ka yaraadaan tirada maalmaha ay kalluumaysan karaan qaar kamida ganacsada iibisa kalluunka ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixinaya sababta keentay in kalluunku xilligan sare u kaco marka hadda hadduu ilaahay ku roonaado badxirankan waa badxiran aad iyo aad u culays badan sababtoo ah badxirmada hore wuxuu ku adag yahay kii hore xoogo markay badda xirmato meelo oo waxaa jirta kalluumo kala gaggaaban iyo meelo oo maganlaay oo kasoo gelgeli jire laakiin badxirankan badihii wacshaqadii xoogo aada u yar tahay alxamdulilah bad malaay furun waa la soo maray waa soo moodnay saas ay tahay haddana maciishadda waa la iskeelahelayaa kalluunka laakiin aad u yaryahay kalluunka wuu yaryahay aad iyo aad u yaryahay shaqadii aada u culus tahay adiga nolol maalmeedka waa la iska helaya laakiin sidii la reebi maaha wallaahi saamayn weynan u yeeshay waagii hore meesha hal bal lagu gelin jiray hadda saddex balaa lagu gataa saamayn weynan le hadda badanaha lagu jiraa wallaahi qaali waaye saas ay tahay marba dadku waxay leeyihin mar mar ka dambe kasii daraaya suuq malagiis uu sii yaraanaya sida hadda ujeediin geesaha hadda meesha suuq weyna ujeediin waa iska cidlo waagii horena meel kale mar ma jiri jirin ilaa hataa suuqa magaalada kismaayo gudaheeda dadka xaafadaha loogu geyn jiray
waa ujeedkaa suuqii waa cidlo waana cimalada xilliga isbedelay hadda xagaa baa la galay bish toobaad baan ku jirnaa xilliga xagaagana dad yar baa badda gala dadka badankiis waa ka baxan badda ma shaqeeyaan maxayl wax soo saarkiina waa yaryahay hawshiisana way badan tahay badda dabaylaha ka dhacaya wujaday leedahay khatarteedaa badan marka sidaa daraaddeed saasay badka badda dadka uga badda uga baxsan marka maadaama ay badda xiran tahay
inta badan xilliyada dabaylaha ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan kalluumaystada ka kalluumaysataa xeebaha ku yaala dalka soomaaliya